فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwax wareysiyada waqtigan oo kale aad kala socotaan warbaahinta alfurqaan caawa barnaamijka qodobadan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka oo maanta magaalada muqdisho ku dilay nin farsame yaqaan ah faahfaahin ku aadan dilkaas iyo goobjoogayaal ka waramaya ayaan idiin soo gudbi doonaa kuma u ah askarigii dhowaan isgoyska ceelgaabta ee magaalada muqdisho ku dilay ninka ganacsanayay sigaarka waxaad dhegaysan doontaan booliiska dowladda federaalk oo sheegay in ciidankoodu caadaysteen falal dembiyeedyo kala duwan hadalla uu arrintaas ka jiri afhayeenkooda ayaad dhegaysan doontaan maamulka somalilan oo muwaadin soomaaliyeed u dhiibay dalka jabuuti madhabba in hooyadii dhashay ay u indhabeeshay tabidda wiilkeeda ehelada ninka dhibanaha ah oo dalbanaya in xabsiga laga sii daayo ayaan idiin soo gudbi doonaa maamulka islaamiga ah ee degmada saakow oo dowlo sharci ah usoo xidhay xirfadleeda ka shaqaysta bajaajka iyo sidoo kale harqaanada duruustii ay ku qaateen dowladda intii ay soctay iyagoo sharxaya ayaad dhegaysan doontaan beesha jareerweyne oo machad ay ubadkooda wax ku baranayeen kuusoo xiratay munaasabad ka dhacday degmada jilib codad laga jeediyey munaasabadaas ayaan barnaamijkeeda kugu soo gudbi doonaa dowladda kenya uu diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee cudurka coronavirus faahfaahin ku aadan qodobkaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus ayaa barnaamijka qayb ka noqon doona u diyaargarooba isagoo dhammaystiran nada duruustii ay ku qaateen dowladda intii ay soctay iyagoo sharxaya ayaad dhegaysan doontaan beesha jareerweyne oo machad ay ubadkooda wax ku baranayeen kuusoo xiratay munaasabad ka dhacday degmada jilib codad laga jeediyey munaasabadaas ayaan barnaamijkeeda kugu soo gudbi doonaa dowladda kenya uu diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee cudurka coronavirus faahfaahin ku aadan qodobkaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus ayaa barnaamijka qayb ka noqon doona u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى waa hagaag dhegaystayaal aynu ku horumarno ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ku dilay nin farsame yaqaan ahaa kaasoo ka shaqaysan jiray dhisida guryaha nin kala dilay ayaa ku sugnaa suuq ku yaala gudaha degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho xilli uu hooshiisa ku guda jiray ayaa waxaa halkaas ugu yimid askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk muran badan oo soo kala dhexgalay nin ka agdhowaa nin kala dilay ayaa ninka askariga ahaa kadib waa uu xanaaqay wuxuuna xabad ku dhuftay ninkan farsameeqaanka ahaa oo goobta fadhiyey haddaba qaar ka mida goobjoogayaashii halkaas ku sugnaa oo ka waramaya falka dilka ay halkaasi ka geysteen ciidamada dowladda federaalka waa kuwan qofka la dilay waa wiil oo xasuuqan ka qaraabto oo walaalkeena ah oo masaakiin ah oo micnaha musbaarada alwaaxyada kabiyo yaa oo gurigeyga degan oo walaal ka dhigani oo walaalkeeni ah gurigeyga irdiisaan lagu dilay aadeeyaa la yidhaahdaa magaciis aadee maxamed aadan cabdalle cusmaan allah marka wiilka wiil walaalkeenu ahaa nin sharaf badan oo ahaa xasuuqaan dhan waxjo way jecelihiin nin dhib badan ma ahan waa mid iska afgaawan oo masaakiin ah wix lagu dilin waxaan arkaa inay qalad weyn tahay dadkaan waa dad soomaaliyeed dadkaanna waa dad soomaaliyeed ma aha in yani dadka laiskaga didilo ma aha in shacabka soomaaliyeed la dhibaateeyo ma aha nin qori wato cunug yar oo asayskay kasii yar inaa bisoole iisoo qaado bisool igu soo taago bisooladii igu soo taagaya walaalkeygii meesha soo maray walaalkeygii haddana mataqaanaa bisoolo kale labaad la baxsadeen wixii waa isku dejiyey ilan kaweynayo oo meeshan shaqa igu socota nin sarmaraayo ku jiraan ah in laga jibiyo ma ogoley anoo isku dejinayo hal xabad gami gabar kale oo macaamil ah oo degmada ka shaqaysan waa ii fadhisaa oo kursi mataqaana laga gadaayo wiilaa ii imaado wuxuu dhahay dukaan kale xagga ku yaala mataqaana uu dhahay gabaraa kuu fadhisaa inta keenso ama xagga ugu gada adeeg ku taala gabadhii waa soo wada intaan keenay macaamil ah degmadeena ka shaqaysaa degmada xamarweyne waxaana joognaa xaafadda marwaas markii labaad waa ciidankan waxay guri ka dhigteen oo mataqaana furan ay ka dhigteen markasti marka nin 200 dhalinyaro 300 dhalinyaro soo saari kar gacmo mashaqaysta gacmeena dhiig ku filan dhiig kala galaa hanoo celinin walaalayaal iyadoo muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ay aada ugu sii badanayaan dilalka ka dhanka ah dadka rayidka oo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ayaa haddane afhayeenka booliiska ciidamada dowladda federaalka waxa uu sheegay askarigii dhowaan isgoyska ceelgaabta ee magaalada muqdisho ugu dilay nin laba kun shilinka soomaaliga ah waxa uu tilmaamay in askarigaas uu ahaa mid caadaystay daadinta dhiigga dadka iyo sidoo kale tacadiye kale waa kan isagoo ka waramaya arrimahan
bishii juun ayaa askari ka tirsan ciidamada si waxuushnimo ah oo arxandarro ah wuxuu u dilay aabbo soomaaliyeed oo ku ganacsanayay isgoyska ceelgaabta askarigaas si ka fog qayimka iyo sharafta aadamaha ayuu aabbahaas u dilay waxaana xusid mudan in askarigaas uu hore faldembiyeed hore u geystay markaan cadaaladda horgeynay baaristiisi ay bilaabatay ayay soo baxday inuu ahaa caadaystay hore horay faldembiyeedyo kale u geystay ciidanka caadaystay falalka noocaas ah ee in ay si waxuushnimo ah oo qaabdarro ah u dilaan qof muwaadin oon waxba ka galabsanin magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalka oo ay soo tababareen shisheeyaa waxa ay ka geysteen dilal kala duwan ilaa iyo haddana ma jirto cid wax iska weydiisay tacadiyada kala duwan oo ay xamar ka geysanayaan waxaana inta badan la sheegaa askarigii falka noocan oo kale ah geysto in uu carar xerooyin ay ciidamada shisheeyaha kaga sugan yihiin magaalada muqdisho amaba ay saraakiishooda u wareejiyaan dhanka furimaha dagaalka oo ay isaga soo horjeedaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست
waa hagaagga qaybaha hore ee barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan waxaan idiin soo wadnaa maamulka islaamiga ah ee degmada saakow oo dowro sharci ah u soo xiray xirfadlayaasha ku shaqaysta bajaajka iyo sidoo kale harqaanada codadkooda iyo mid ka mida culimada diinta islaamka ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu aadno magaalada hargeysa maamulka somalilan ayaa muwaadin soomaaliyeed waxa uu u dhiibay waddanka jabuuti kaasuu sida la sheegay hadda ku xiran xabsi ku yaala jabuuti muddo ka badan lix sano maamulka somalilan ee xiray muwaadinkan ma aysan cadeynin sababta balse hooyadii dhashay oo ka warantay waxa ay sheegtay in ay ku tilmaameen nin etoobiyaan ah balse uusan ahayn uu yahay soomaali isirkii iyo halka uu kasoo jeedana la garanayo haweeneyda dhashay dhibanaha ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in ay indha beeshay tan iyo markii la xiray wiilkeeda iyadoona xaalkeedu uu ahaa mid murugsan tan iyo intii uu xabsiga ku jiro wiilkeeda araggeeda ayay weysay sida ay u ilmeynaysay balse nasiib wanaag xili dambe waa loo fiiqay ehelada ninka dhibanaha ah ayaa waxay codsadeen in la sii daayo wiilkooda qofka ugu horeeya idinku soo maqanna waa hooyadii dhashay annaga dhibta nagu dhacday waa toban naga horreyn oon cid ka hor naga horreysay ku dhiceen dhibta nagu dhacday adduunku wuu iska ogyahay ma waalidan ma waadilan waxba ku cadayn oo waxba lagu qabaninoo aayar intuu aqalkiisii saq dhaxa laga qaaday jabuuti loo dhiibay oon lana tusin dhibtii wixii uu lagu qaaday oon maxkamadiisa la tusin oon la geyn oo lanagu maslaxayay waanu waa tuhunoo waan wax ninkan wax laguma haysto ee maxkamadda lasoo geeni doono maxkamadda ku sugi jirnay imse cisho oon lanoogu keenin kabacdi saan maxkamadda la keeni u lahayn jabuuti baa la geeyey airboodka markii laga qaadanayay layidhi laga saarayay layidhi ajaanib baanu sidnaa ajaanib ma ahayna mawaadil buu ahaa waana ajaanib baa layidhi waa etoobiyaan baa layidhi qalbiid kalaa lagu sheegay ninkii caqli dhiiba si kale u fahmaya inankayga sida lagu qaaday niyaddayda aan waxa la geliyay inankayga inaanba laba iibsaday ama la bedashay waran caddaa dhiibay oo nin walba dhu uu dhimana kii dhintay baa dhiibay oo madaxweynihii baa dhiibay oo sirdoonkiibaa dhiibo dharkiisii halkiibaa lagala hadhay markii la qaadayey waa dharka ii qaada halkiibuu dharkiisii kaga tegay isagoo qaawan baa jabuuti loo qaaday markii dambeanu u tagnay dowladdiina wax waanu soo celin waa la soo baadhayaa dhulkiisa maa lagu baadho dhulkiisa maxaa loogu baadhi waaye maxkamadiisa maxaa loo geyn waaye meeshaa waxbaa ka muuqata
annaga wax inankaasi dembiyo halkaa u yaala maxaanu samaynaa markaan odhi maxaa- wax dembiyo halkaa u yaala ma jirto annagu meel laga haystana ma garanayno kadib markaysaa nagu yidhahdeen annagu somalilantii qaaday iyaguna may odhan laakiin annagu waxaan u aanaynaynaa somalilantii qaaday maanta inay inankayaga haysatoon jabuuti ba haysan runtii bayaankaasi wuxuu ka hadlayaa muwaadin reer gabiley ah oo hadda ka hor somalilan intay xidhay haddana ay u gudbisay dowladda jabuuti oo haatan muddo badan ku xidhan maxay ahayde saldhigga jabuuti markii koowaadna ma ahayne marar badan waan ka wada waan ka hadalnay arrintaasoo waxa weeye beesha iyo dhammaan gobolkan gabiley dhaqmooday dhaqameedkii dib uga ka hadlaynoo baaqaa waa la wada diray laakiin wax jawaabe lagama helin halkan waxaa iskugu yimid qoyskii cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo ah muwaadin somalilander ah oo loo dhiibay wadanka jabuuti ayna u dhiibtay dad somaliland waqtigii een, uu siinayo madaxweynaha ka ahaa wadanka Een, kolley hadalka badin maayo warka waa laga wada dharagsan yahay Een, runtii kolley waa arin intaaba dee nagu mudnaa oo kolley dhibaatooyin fara badan ay waalidka ka soo mareen annaga naga soo mareen xaaskiisii ay ka soo mareen ubadkiisii ay ka soo mareen markaasi hooyana kolley u indhabashay loona qalay indhaha Een, markii ay soo aragtay kabacdi ay dee sidii waxoogaa ay ka roon tahay markii ay laba jeer ay u tagtay ay indhaheeda ku soo aragtay markaa ay aad markaa sidii u dhaanto haddana ay murugadii iyo dee ciilka- ciil oygii wiilaa halta sidii u taagay runtii hadalka badin maayo waalidkaan uga tegi doonaa oo haddaannu reer gabiley nahay iyo shakhsiyan anigu dee marka aan amaan shakhsiyan haada amaan odhan magaalaha haadhe waxaa jira nin ku xidhan jabuuti oo la yidhaahdo cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan ibraahim kow ee, inuu kiis leeyahay iyo inaanu kiis lahayn iyo aan taasi annaga howlahayaga ma aha labada inanyay isu ekaanine ma aha inankii fu'aad ee idinku reer jabuuti ahaan aad arrinkiisa isku haysateene annagu reer jabuuti u kala ergayn mayno kalana jeclaan mayno
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag weli qeybaha hore ee barnaamijka ayaan dhagaystayaal ku guda jirnaa waxaa idin kusoo maqan munaasabad ka dhacday degmada jilib oo ay beesha jareerweyne kusoo xiratay macahad sharci ah oo ay wax ku baranayeen ubadkooda balse markaana aynu aadno dhanka iyo degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe maamulka islaamiga ah ee degmada saakow ayaa waxa uu dowro diini ah usoo xiday dadka xirfadleyda ah ee ka shaqaysta bajaajka iyo sidoo kale harqaanlayaasha casharo kala duwan ayaa lagu siiyey tan iyo intii ay dowladda socotay munaasabadii gunaanadka u ahayd dadkii kelimadaha ka jeediyey waxaa ka mid ah sheekh xayaakallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد يقول الله جل في علاه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إخواني آياتها أين كفر فرنسيدة كم وقت إلهي وحو أمانا يا قلو هل صفة لغا هلي لو صفة لغا هلي لبت المامود بيلي الإيمان والعمل الصالح الإيمان والعمل الصالح إيمانك مسلمين تقيبت هذا أهل السنة والجماعة لغم عابا أو سلف كأه waxay ku tacriifiyaan aliimaanu nidqun bilisaani waiqraarun bilqalbi wa camalun biljawaarix iimaanku wax carabka lagaga dhawaaqo qalbigana laga rumeeyo xubnuhuna ay ka shaqeeyaan towxiidka aad ku dhawaaqday laftiisa inaad qalbiga gelisay ilaahay keligiis inuu yahay ka cibaadada mutay subxaana wa tacaala cid la wadaagsantaana ayna jirin towxiidka aad ku dhawaaqday oo labada rugni ka kooban labada qaybood ka kooban towxiidka oo ah laa ilaaha ila allah iyo muxamedun rasuulullah ka kooban mid waxay sheegaysaa koonkan wax cibaado mutay inaysan jirin allah mooyaane cid la caabudi karo oo ilaahay lala caabudi karo shadra kelimatina allah ka dhigay ma ay jirto qaybtaas inta hore sheegaysa wax allah waxa la caabudaya ilaahay ka soo dhanna waa baatil qaybta dambana waxay sheegaysaa ilaahay waxay leeyahay wa in tudiicuhu tahtadu haddaad nebi maxamed raacdaan oo aad dheecdaan waad haruunaysaa idan ikhwaani acmaasha jawaarixiga ka soo fulaysaa waxay markhaati u tahay inay laa ilaha illa allah ka dhabteen kaleeto runtii ammaanadii dhowrsoonaantii xishoodkii ballan oofintii deris wanaagii waalidkoo loo baarnimo sameeyo alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar aljihaadu fii sabiili illah alxubu fillah walbuqdu fillah walmuwaalaatu fillah walmucaadaatu waxaasoo dhan acmaal ah mid qalbigeena ka soo fulaysa iyo mid xubnaheena ka soo fulaysaaba dhammaan waxay markhaati u tahay laa ilaaha ila allah muxamedun rasulullah makaa dhabaa mise been bay ka ahay qofkay ka dhabtahay xubnihiisa qofkay intaasi ka dhabtahay laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah ay ka dhabtahay xubnihiisa waxaa ka soo fulaya wax wanaagsan baa ka soo fulaya haddii qofkii marka laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah uu ku dhawaaqahayo xubnihiisana ay ka soo fuli waayaan wax laa ilaha illallah rasuulullah waafaqsan illa laa ilaha illallah rasuulullah ogtay shuruud bay leedahay nawaaqid bay leedahay lawaasin bay leedahay waxay leedahay maxaan ku dhahay muqtadayaad bay leedahay taxqiiq bay leedahay waxaasoo dhan haddii laga waayo waxay ku tusinaysaa laa ilaha qalbiga ku jirta inay faasid tahay oo inay waxba ku anfacaynin siduu rasuulkullahi sal alla slam ina fi ljasadi mudqa إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد حديث كان محاكم مغضى شركة وحاكو تارس أديرو هيربا haddii uu hagaaga cadkaa yaryibku jirka dhan ba hagaagaya cadkaa xun hadduu xumaadaan jirka dhan ba xumaanaya idan laa ilaaha illa allah hadday kuu hagaagto oo iimaankaaga ay si dhaba u degto qalbigaaga waxaad noqonaysaa insaan mu'min ah oo musmir ah oo xishood badan oo edab badan oo akhlaaq badan oo alla ku-xidhnaansho badan oo raxiim ah oo cafiif ah oo dhowrsoon oo mu'miniinta jecel oo ehelka ilaahay jecel oo kitaabka ilahay jecel sunnaha rasuulka jecelsan haddii taa lagaa waayana cagsigeeda ayaa kaa soo baxay idan miisaan badan uma baahnid in lagu saaro suluugaagaan fiirinaynaa naxnu naxkumu dawaahira wallahu yatawalla asaraa'ir qofka muuqaalkiisaan xukumayna haddii wax wanaagsan ka soo fulo mu'min baan dhahaynaa isagoo iimaan la hadduu waxun ka soo fulo faasiq baan dhahaynaa haddii iimaankiiba laga waayana kaafir baan dhahaynaa asmaadan dhulka ma dhacaysa dad bay ku dhacaysaa dadka ku dhacaysana acmaashooda loogu ridahayaa ikhwaan marka waxaan ka wadnaa inaynu noqonno dad ilaahay ku xidhan shaqadaadu noocay doonto ahaato qofka muslimka ah rasuulku wuxuu ku miithaaliyey geedka loo yaqaano geedtimireedka maalin nabigu wuxuu ku dhaha saxaab sal bal waxaad ii sheegtaan asxaabu rasuulilaahi geedaha geedka mu'minka shabaha ii sheega asxaabtu geedihii reerbaayaha ku daateen geed hebel waaye geed hebel waaye geed hebel waaye nabiguna intuu baxay uu gurigiisii aaday uu soo laabtay haye maxaad haysaan wixii ay reerbaayaha ku yaqaaneen bubnad ku dhuftay wuxuu yidhi geedaha geedka mu'minka shabahayay waa geedka loo yaqaano geed timireedka xubin la tuura jirkiisa may ku jirtaa dee inagu timiro ma dhaqaana miyanu naqaanaa maba naqaanee caleentiisu waa dahab oo lama tuuro oo waxaa laga samaystaa saqafka kole guryaha la saaro maxaan ku dhahday qalfoofkiisa weyn lama tuuree gambadhiiyo waxbaa laga samaystaa isagii tirirbaa laga dhigtaa midhihiisa waa idinka arkeen inta noocay u qaybsantay ilaa toddoba nooc baa loo qabay inay kasii badan tahay waan u malaynaya meel la tuuraa ma jirto qofka muminkiina meel la tuuraa tu kaleeto meelaha aynu ka shabahno waxaynu ka shabahnaa qofka geedka timireedka laga shabahaa oo laga shabaha haddii gud ku yimaado jiilaal ku yimaado barwaaqa timaado abaar timaado geetimireedku waa isku muuqaal un balbiyo ku dhex beer waa muuqaalkiisii abaaraha timaado waa muuqaalkiis mu'minkuna laa yatagayar walaa yatabadal insaan mutaqallib oo haddana iimaan sheeganaya iimaankiisu waa khalkhal baa ku jira waxaan u baahanay ikhwaani inaan noqono dad dhowrsoon khaasatan nimankiina murqumaalka ah welibana qolada bajaajlayda lagu magacaabay waxaa laydinka rabaa ammaano aad u adag inaynu akhlaaqiyaadkeenna hufi weyno inaynu gaalo ku dayano inuu shaydaan inaga lumeersado inaynu malaayacni noqono inaynu dameerdhaan raacdi noqdo wallaahi wabillaahi watallaahi khasaarataa ka weynsan jirin ikhwaani shaydaan maa waana idin farhaya shaydaan ma dhowrsoon idin farhaya shaydaan ma khayr idin farhaya shaydaan ma ilaah idinku caawinaya diintiina idinku caawinaya abadan wallahi xataa haddaad khayrka samayso ood khayr go-aan ku qaadato khayr oo dhan buu kaa hortaagan yahay tusaale yarada siiyo nin muslima ayaa wuxuu ku xijiray salaatuleylka salaatuleylkii baa ku cuslaaday habeen walba shaydaan baa ka seexiyey way ka dhaaftaa maalinka dambe tuu yidhi naftiisu la hadlaya nafay habeen kasta anugu waxaan ku dhaha salaatuleylka kac habeen kastana waad iska seexataa dhib male wallaahi oo bilaahi oo tallaahi caawa laga bilaaba haddaad salaatuleyl u kici weydo subax kasta ood salaatuleyl u kici weydo subaxdeeda waan soomanay anugu ko aday kuu taalla amba kacanba iska da waa khayr buu niyadi sooma kolka hore salaatuleylku haddana muxuu kusii darahayaa soon sunnaa habeenkii wuu seexday hurdada oo meel fiican u maraysa ayaa nin ordaya u yimid warya warya warya warya waa soo booday warkax salaada tug wadaadkii waa kacay maasha allah warya war khayr allaha ku siiya kumaad ahayd aniga miy ahaa anu shaydaan baan ahaa maadaa shaydaan ahaa oo haddaad shaydaan tahay maxaa ii toosinaysaa arimaanka alla ka qaad salaad ban isku haysan haddan soon baad ku socotaa salaadaad iska tuga buu ku yidhi soonka inaga daayo salaatuleylkaaga iska wadwada buu ku yidhi ninkaas miyaadan odhanay war ummaddu way isdhammaystiraysaa war geela xagga hore ka mar buu yidhi amba xagga dambe ka mar buu yidhi geela xaggiisii dambe aad joogtaa war dadka tawjiih ikhwaani waxaan idinka rabaa marka in ufuqiinna aad kor u qaadaan ninka bajaaj lahu kasab xalaalaad wadataa harqaan lahu kasab xalaalaad wadataa kasabkaa xalaashaha ilaali marka aan sunna seexayno cafiska aan ku dadaalo insha allahu tacaala waxaan kusoo koobi lahaa walaalayaalo waxaan ku wada taagannahay hal doonaan wada saarannahay doonta waxyaabaha qaribaya waxaa ka mid a macaasida bajaajilo dhintay guddi samaysato ciddii inaga cadilanta amba shil gasha aynu saacidno oo dhaqaalo yar la ururiyo harqaanadu iskaashato yar inay samaysato oo dhaqaalaheeda kubciso oo ninkii goor dhushiid noqdo amba diin degdega lagu yeesho waxyaabaha macquulka wax layska bixin karaayo harqaankii dib loogu gabo oo kaleeto iyo kirada oo laga bixiyo waxyaabahaasoo kaleetana inaad ummadii korisaan shirkaduhu waxay koriyaan ummadahay koriyaan inaad wixii shirkad shirkad ka dhigtaanoo nin walba keligii orodkana aad ka dhaaftaan inahaasaan kusoo gabagabayn lahaa wasal allahu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin bacd intaas kadib qaar ka mid ah harqaanleydii iyo sidoo kale bajaajlayaashii loo soo gebagabeeyey dowladda ayaa ka waramaya waxyaabihii ay ka faa'iideen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigu ku bilaabay magacaada calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu isaaq aliin dhahaa saddex maalmood ayaan dooro qaadanay dowradu waxaan ku qaadanay midda koowaad dabeecadda wanaagsan xusnul quluq tan labaadna salaada tan saddexaadna xishoodka iyo maxay aheede dhowrsanaanta ayaan ku qaadanay waxaa lasu dardaarmay in oo maxay aheede shiygii xumaanta laga fogaado oo ilaahay laga cabsado kuwa harqaanlayaashan ilaahay ay ka cabsadaan bilcaanta waxay cabirayaan waxaas oo dhan ay ka fogaadaan ee iska deeyaan kuwa oo maxay aheede oo bajaajlayaashan ayagana in oo caruurta oo maxay aheede bajaaji gadaal usoo fuulayan in iska celiyaan wax walba oo wanaagsan inay sameeyaan dadka khayr inay isu dardaarmaan saas baan isu dardaarnay insha allahu tacaala intaasna waan qaadanay waana dardaaran waan qaadanaynaa waana ku dhaqmi doonaa haddii ilaahay yidhahdo insha allah harqaanleydaa tahay maxaa ka fahantay marka dowladda dowlad mid baa ku fahmay inay bilaantilan ambiraan calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacii aadniyo ruuxasa muuse ee la yidhaahdaa dowladdan waxaan ku qaadanay xusnul khuluq wanaagsanaanta waxaa kaloon ku qaadanay ammaanada waxaan kaloo ku qaadanay salaada insha allahu waxaa nagala dardaarmay bajaajley ayaan ka mid ahay in aan la qaadan karin bilcaan muxaram aan wadan waxaa kaloo aad noogala dardaarmay dhowrsanaanta haweenka mu'miniinta magayga waa maxamed xasan cabdi dooran ka qaadanay saddex maalmood la socotay waxaan ka qaadanay salaada iyo dhowrsanaanta iyo xusnul khuluq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adoo ku bilaabay magacaada calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxaa meeshan waxaa ka jira dooro loo qaatay saddex maalmood taas oo maanta noo gabagowday ilaahay idinkiisa maxay ku saabsaneed dooradu waxay ku saabsaneed maalintii koowaad in la xusnul khuluq maalintii labaadna salaada oo xilligeeda loola tukado ayay ku saabsaneed oo
ka waran marka maxaa ka fahanteen waxaa lagu fahmay in dadka ay salaada si dardaaran oo si dardaaran looga sheegay oo caadi ah oo ay ku fahmi karaan qaarkoodna maalintii koowaadna loo qaatay xusnul khulqa maalintii saddexaadna loo qaatay in xishoodka ay dadka ay ka xishoodaan iyo dhowrsanaan ad maxaa ka shaqaysaa harqaan anigoo cabdicasiis salaad waxaan dooriga nooga qabtay macayiisha saddex beri ayaa noo socotay saddex beridaas waxaa qaadanay xusnul quluq dabeecadda wanaagsan maalinta labaadna waxaa qaadanay salaada wakhtigeeda in lagu tugta dhanaha harqaanleyda waxaana yidhi marka la salaada la aadamo ilbaabka inay isku qutaaraan looma baahno masaajidka inay usoo baxaan maalinta labaadna waxaa qaadanay dhowrsanaanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan adoo ku bilaabay magacaada calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu cali sheekh cabdi بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أنا مقاي لعرو علي شعبدي oo arqaaleyda degmada saako ku mid ah dowladun saddex maalaanay socotay may baa ka qaadanay xusnul khuluq salaada oo waqti shayl ilaalay iyo dabeec iyo macnaha wanaagga insha allah may ku faa-inay dowladu inay macnaha bilaanta dharshe macnaha la ilaaliyo oo dharka dhablanka siina oo lacana cabirna sahelaga salaadana waqtishay la ilaaliyo salaadana macnaha markii la admano la hiro qolote may kale ku faa-idnay inay macnaha dadka oo dharka macnaha dadka megelka libaaska inay macnaha dhablanka siina oo laku ilaaliyo shaararka sadan shaararka surwaalada labiyo alamru bilmacruufi wanaagi oo la fara intaasoo ku faa-idnay walaal dowlada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu gabdhawayda hadda meeshaan waxaa ka jirtay dooro saddex maalin socotay arqaanley iyo mayba linga waday bajaadley marka mayba ku faa'idnay waxyaaba badan ku faa'idnay akhlaaqda wanaagsan sida tacamulka bulshada macnaha lagamaw dadka oo macnaha bajaaj wadaan iyo dadka harqaanleyta xilliga salaadaha in la ilaaliyo
dowladaanoo kale weli maladin qabtay mise ti idinku horreysay waay dowladan dowladan idinka horreyti oo hadda macnaha harqaanley iyo bajaajley isla jaraan linga wadaw marka dowladan idinka horreyti waay oo waxyaaba badan falan ku faa'idnay waay marka maxaa rajeynaysiin mayba fadaane kolley insha allah in doorooyin kalena nin sii wado dugsiona macnaha lahaynahe doorooyinkan ama lanin sii wado si dadka macnaha muddo lin dhaqmo salaadaha lin ilaaliyo akhlaaqda wanaagsan amaanaa mayba fadaanee hor ninka sii wado insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفران وأكسود وعد ما شاء الله إلهي أكو محسن مركورة كدب وأكو محسن دعوة خير كان بدن السيسي أي أكو محسن واحد بدن أي قلبي أنا كل رجاء أكو شغال مركو ليه وحواي واحد بدن هو أنا سمي جري أي أي شيء هذا لي شيء لي شيء دوري كمتاعي وحسن وحافر ربا ندي له نسكيل عليه أي الربا asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu ku dhowahay walaal maasha allah alxamdulilah aad iyo aad ugu dhowahay marka meeshaan doorana loo furay marka maasha allah tabaaraka allah wax fiicanaan ka faa'iidnay marka sidii oo salaada xilligeed markii la gaaro oo bajaajka la baakimo iyo macnaha qof oo asana muxram wadanin inay la qaadin inay shabaq loo sameeyo wax badan oo hadda macna aan ka faa'iidnay marka waana samaynayna waana ku dhaqmayna insha allah دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلام
waa hagaag qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnayay qeybaha dambe ee barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan oo idinku soo maqan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus iyo sidoo kale dowladda kenya oo diiwaan gelisay tiradii ugu badnayd balse markaan aynu ku laabano gobolka jubbada dhexe gaar ahaan markaan degmada jilib munaasabad siyaar sare loo soo agaasimayo oo ay kasoo qayb galeen culimo mas-uuliyiin iyo sidoo kale waxgarad ayaa waxay ka dhacday degmada jilib munaasabadan ayaa waxay gunaanad u ahayd macahadka bilaal ibnu rawaax oo ay wax ku baranayeen ubadka beesha jareer weyne laba sano oo kaamil ah ayay dhammaysteen waa dufcadii labaad ee macahadkan ka qalin jebisa khatimka waxaa loo qabtay munaasabad heer sare ah inta badan marti sharafkii halkaasi lagu casuumay ayaa kelimada kala duwan jeediyey ugu horeyntii waxaad ku soo dhawaataan bandhig ay halkaas ka sameeyeen qaar ka mid a ardayda machadka ee beesha jareer weyne
الحمد لله العظيم في قدره العزيز في قهره العالم بحال العبد في سره وجهره الجائد على المجاهد بنصره وعلى المتواضع من أجله برفعه فلا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخره ولا ناصر لمن خذله ولا خاذل لمن نصره تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء فمن نازعه ذلك أحقره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على العالمين المنصور ببدر بالملائكة المنزلين صلى الله عليه وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات سنعود ضد أمتنا المسلمة في الصومال وطائرات أمريكا لا تكاد تفارق الهوى ليلا ونهارا تقصف وتقتل المسلمين في المدن والقرى مما أدى إلى ذلك عن مقتل مئات من المسلمين وإصابة آخرين ومسات بحبل الله واتبع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح وهم بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصاح ولا تقف في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع رجال وأشجاع ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يا تجلى الله للخلق جارة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث صريح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح intaas kadib sheekh balle ayaa halkaas kelimad ka jeediyey taasuu ku socoto ardayda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى ayaa mahadiska le walaalayaal fadhiga isugu kaaya keenay macadkan sida aad ka maqlayseen dalabada iyo ardayda iyo maamulka waa macadka lagu magacaabo bilaal ibnu rabaax ee beesha jareerweyne ninkii maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu joojiyey indhihiisa ayaa u macallima dhegihiisuna way markhaati ayay u yihiin maxaa yeelay macaahidda waxa ay yihiin dalabada laftigeeda iyo ardayda ayaa ku soo qaatay bandhigga ay samaynayeen oo ay su'aalo isku weydiinayeen oo ay leeyihiin maahiyatu waxaweye macaahidi sharciya ujeeddada maxaweye macaahidda sharciga macaahid waa jamcu machad maxay tahay ujeeddadoodu macaahiddaas laftigeeda ayaa haddana ardaydu waxay noo tilmaameen inay leeyihiin marka hore waan idiin sharxaynay waa idin ogeysiinaynay laakiin hadda annagaa ka soo baxnaya fiiriya cilmigeenna fiiriya luqadeenna fiiriya xagga naxwada fiiriya usuululfiqiga fiiriya xadiidka fiiriya tafsiirka fiiriya ayagiibaa haddana waxay leeyihiin macadkaan sharaxnay annagaa ka nimida annagana qiyaasa waxaan leenahay maamulkooda iyo macallimiintooda iyo macnaha wilaayada abaabushay iyo odayaasha ka shaqeeyey iyo kuwa u dhabar adeegay dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo ardada waxaan leenahay xoogaa yar oo furo ah macnaha baad hesheen waxa weeye kale aad ku dhammaystiran lahaydeen wa fowqa kulli dii cilmin caliim waa idiin dhiman yihiin macallimiinta waxaan leenahay laba sano oo kaamila meesha aad soo wadeen waxa weeye maanta ayaad arkaysaan juhdigiinna iyo dadaalkiinna waxa weeye maamulka iyo macallimiinta sidaasaan leenahay odayaasha jareerweyne waxaan leenahay iyo haweenka waa kuwan mirihiinnii lacagtiinnii dhaqaalihiinnii gellaydiinnii raashinkiinnii wiilashiinnii xoogga la maqnaa midhahoodii waa kuwan maanta ayaad ruux kasta uu dhadhaminayaa waxa uu macnaha geystay wiilashan hadda meesha yimid ma la mid baa midka baxwaya baalashka wata ee fadhiya magaalada jirid ee qulucda wata ee rakabaha ma kuu baalasha iyo wiilashan maxaa u dhexeeya farqigu muxuu yahay hooyaa dhashay kana hooyaa dhashay soo ma jeedaan kani jiriib buu joogaa kana jiriib buu joogaa mal farqu baynahum maxaa u dhexeeya kan cilmi baa galay kana waa la baylihiyey waa la tuuray waa la nacay kan waxbaa la maray kana cambahaasuu sugayaa markuu soo dhaco markaasuu geedka hoos taagan yahay hadhowta maxaa u dambeeya haddaan ilaahay caymin waa saariq waa tuug waa khaayin waa wax la mida weeyaan amaa haama hada arajul fa huwa qaa'id lumma ummadda midka hogaaminaya weeyaan waxaad ogaataan marka waxa aad juhdigiinnu inuu hadda bilow yahay waxa weeye maasha gosha la yidhaahdo ama beesha jararweyne intay tagto maxaa weeye maxaa jahli haya maxaa salaad la'aan haysa maxaa cibaado la'aan haysa in badan oo ka mid a intaani hadda maxay ka deeqdaa soo ma jeedaan waa dhag dhibix biyaha lagu dhibixiyey waxaa la doonayaa waxa weeyaan macad kale karatan bacda alkara ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا إن أيضا دكتان بالا دونية سعي النغطو باشا جلال وينه ضد علمي بنانك جيي أو وحبرتي أو ضد كودي بري خلاصة وحان لناي جزاكم الله خيرا ما ملك أرضيدا ولايدا kor iyo hoos ilaahay waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo laakiin juhdiga iyo dadaalkaas waxa weeye ha odhannina wallaahi kii dhowayto lacag badan baa nooga baxday shiikhow galley kale maaro uma hayn wallaahi macnaa macquul ma horta se shan sano dambe aan nasanno waxaasi war maa waxaa la rabaa waxa weeye si timaano iyo asaabiic shahar ow shahrayn kii kale inaa aasaasaan waana idinka filaynaa وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد maamulaha macadka bilaal ibnu arwaax ayaa halkaas isna kelimad ka jeediyey wuxuuna ka warmay maraaxiishii kala duwaneed ee uu soo maray macadkan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد anigoo ka hadlayo magaca maamulka iyo macallimiinta macahadka bilaal ibnu rabaax beelaha jareerweyne marka hore waxaan u mahadnaqaynaa allah subxaanahu wa tacaala allahana soo waafajiyey munaasabadan qiimaha badan oo lagu koryeelayo kitaabka alleh iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waana nicmo ka mida nicamta allah subxaanahu wa tacaala uuna siiyey نعمة الإسلام والإيمان نعمة الجهاد والرباط نعمة الأمن نعمة الصحة نعمة تطبيق الشريعة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وعنما هنغيناه dhammaan ka soo qaybgalayaasha culammada odayaasha dhallinyarada dhammaantiin waxaan idin leenahay ahlan wa marxaban bikum soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada qalbi fayow ku soo dhowaada intaan haddaan oga baxo tarxiibka iyo soo dhowaynta waxaa idin hor fadhiya waxaa weeye ardada ka soo takharujtay ama ka soo qalinjibisay nacadka bilaal ibnu rabaax beelaha jareer weyne tiradoodana waxaa weeye siddeetan iyo laba arday wey duruustii laba sano loogu talagalayna way qaateen duruustaana waxaa kow ku ah xifdinta qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa tafsiirka qur'aanka kariimka axaadiista iyo culuumtooda fiqiga iyo usuushiisa iyo qawaaciddiisa waxaa ka mida siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mida naxwaha waxaa ka mida luqada carabiga waxaa ka mida farta soomaaliga waxaa ka mida xisaabta ayaa ka mida duruusta dhammaantoodna waa lagu imtixaamay imtixaamkana ardada kaalmaha ka galeen isla goobtan ayaa lagu abaalmarin doonaa haddii ilaahay uu yidhaahdo
nabadoon ismaaciil xuseen haaruun kelmad ayuu isna halkaas ka jeediyey waxaad la kulanteen xilli la cadaawaystay oo lala dagaalamayo oo madaxa laga gurayo kuwii ilaahay beeniyey iyo murtadiintii raacday sidaa darteed baad uga nasiib badan tihiin kuwa badan oo hore oo xilligaa aad soo marteen inay soo maraan iyagu aan helin waxa aad soo marteen meel fiican baad taagan tihiin waxaadna tusteen wax qalbiga iyo maskaxda iyo niyadu ku qabowdo waxaadna tusteen wax ilaahay raalligeliya waxaa loo baahan yahay oonnu idinku boorrinaynaa halkaa inaydaan kaga hadhine sidii sheekh balliba sheegay kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shanba way idiin hadhaye inaad gaadhsiistaan haddii alla idmo oo xagga ilaahay laga helo anigoo ku hadlaya afka golaha nuqdada ku dhaqanka shareecada islaamka ee xarakatu shabaab ulmujaahidiin ee bariga afrika waxaan aad ugu mahad celinayaa mahadaan intaa ka wadana u celinayaa wiilasha dhallinyaradaa ee reer jareer weyne ee maanta na hor fadhiya nalaha hor fadhiya wax aan qalbigu suuraysan karaynin wanaag awgi waxaannu leenahay halkaa ka sii wada waalidiintii ku soo tacabtayayna ha kaga hadhina halkaase intaad ilaahay u tala saarataan heerkaad wiilashan gaadhsiiseen sii laban laaba oo sii saddex laaba beelaha soomaaliyeed ee weli lugta jiidaya ee qaarkood weliba annagu aan ognahay anigu aan ogahay iska daaya lugjiidka saaxada maxaddada soo gala
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
waagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markan haddii aynu soo kokoobno wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus dowladda kenya ayaa maanta waxa ay diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee viruska corona waxa ay sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay wadankooda laga helay amaba ay xaqiijiyeen in ka badan laba boqol iyo toban qof kuwaasoo la ildaran cudurkan halka sidoo kale dowladda kenya ay sheegtay in guud ahaan cudurka coronavirus uu wadankaas kula dhacay afar kun laba boqol konton iyo toddoba qof guud ahaan caalamkana waxa uu marayaa siddeed milyan afar boqol sagaashan iyo kow kun sagaal boqol afartan iyo shan ruux waxaa u dhintay guud ahaan afar boqol konton iyo laba kun shan boqol toddobaatan iyo shan ruux waxaa kasoo kabsaday oo ka caafimaaday cudurkan afar milyan afar boqol afartan iyo sideed kun sideed boqol toddobaatan iyo afar qof wadanka maraykanka laba milyan iyo saddex boqol oo kun ayuu kusii dhow yahay halka sidoo kale saacadihii ugu dambeeyey ay diiwaan geliyeen in ka badan sagaal kun oo ruux waxaana guud ahaan maraykanka wadankan ugu geeriyooday in ka badan boqol iyo labaatan kun saacadihii lasoo dhaafayna boqol siddeetan iyo toddoba qof ayaa u dhintay baraaziil guud ahaan waxaa la ildaran sagaal boqol iyo lixdan kun saddex boqol iyo sagaal ruux halka guud ahaan afartan iyo lix kun lix boqol lixdan iyo shan ay u geeriyoodeen sidoo kale waddanka ruushka ayaa kaalinta saddexaad ku jira shan boqol lixdan iyo kow kun ayaa layl daran in ka badan halka saacadihii lasoo dhaafayna toddoba kun wax ka badan ay diiwaan geliyeen guud ahaan covid nteen gudaha waddanka ruushka waxaa ugu geeriyooday toddoba kun lix boqol iyo lixdan waa sida iyagu sheeganayaan halka saacadihii lasoo dhaafayna ay u geeriyoodeen in ka badan boqol iyo siddeetan ruux hindiya ayaa kaalinta afraad ku jirta saddex boqol toddobaatan iyo laba kun ayaa layl daran halka saacadii lasoo dhaafay in ka badan toddoba kunna ay diiwaan geliyeen wadamada dhaca qaarada yurub waxaa hogaaminaya wadanka ingiriiska in ka badan saddex boqol oo kun ayuu cudurkan kula dhacay gudaha wadankaas iyadoona in ka badan afartan kun ay u geeriyoodeen wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus dhegaystayaal waynaga intaa sidoo kale waxaa intaa ku dhan barnaamijkii dhuuxa waraysyada ood ku dhagaysateen qodobo kala duwan kan mid lamid ah inta aan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh